asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taxanaha ah waxaa aalaana halkan ka soo jeediya xubinta murtida maanta anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee badanaaba aad ka dhegaysataan sida joogtada ah idaacadda star f m waana xubinta aan isdhihi karno meelo fara badan ayaa laga soo meehaahay waa xubin ama sheeko ama saddexley ama mahmahyo ama siyaalo kale isu saaran taasoo qaybaha farada badan ee nolosha khuseeya ka turjumaysa qayb un ka mid a ama qaybo ka mid a marka dambena waxaa lagu sargooyaa oo gunta u dambaysa la dhigaa mahmaah loogu talagalay inay noqoto mahmahyaha lagu sargooyey xubinta ama lagu joojiyey wixii farada badnaa ee laga soo sheekeeyey xubintan maantana aan soo qaadanaynana idamka eebe waxaa la yidhi saddex lama dibdhigo saddex lama dibdhigo waxaa la yidhi saddex lama dibdhigo sooriyadadeed salaad faralah iyo seexadka laho saddexdaaba lama dibdhigo ayaa la yidhi sooriyadadeed waxaa weeye haddii dadku soo martiyaan ama aad dad sooriyeynayso hala daahin cuntada oo waa tii sheeko maahmaahbaaba ahayd ba ama sheeko kala ahayd waxa raagay rag kuma sama sheeko dhahaysay ayaa jirtaa waxa raagay rag kuma sama marka rag lagu leeyahay dadoo dhan baa laga hadlay in gabdhaha la xaqiray ma aha qoondada haweenka inaad raadisaana ma ahan ee dadoo dhan ayaa laga hadlay oo wixii oo dhan raggaa unbaa matala sooriye marka haddii aad dhiibayso hala daahin waa kow waa suuriyadadeed ileen dad baad suuriyeynaysa haddii la daadana dee dadka gaajadaada ku qaboobi ama wixiiba iyagoo ka xiisa dhacay ayay imaanay labo sidoo kaleento salaad faral ah hala daahin iyadana oo waa tii iyadana khayrka u degdega ayaa layna faray inaan khayrka u degdegno degdeguna waa xilliga uu iskeeno xilligaad khayrka shaqaysan lahayd la degdeg salaada dib ha u dhigin oo salaada cisha haddii laba saac la tukanhayay dee lix saac ha la sugin sidoo kaleento qaybta saddexaad waa seexadka laho lacalle aroortidaad rabtaa inaad ka lahdo oo aad shaqo u ka lahdo ama aad horay u ka lahdo oo salaad subaxdaba intaan aadaanka labaad uusa dhicin aad masaajidka sii tagto oo aad labadii ragcadoodee adduunka ugu fiicna aad sii tukato ayaad doonaysaa marka waa inaad fiid seexato haddii kale ma haleelaysid haddaad internet iyo huuhaa intaad ku daahdo aad xilli dambe gaadho dee salaad subaxda lafteeda ayaadba ka seexanba iskaba daa khayr aad u kalahde haddaad hawl dheer lahayd oo usii kalihi rabtay oo aad meel usii dhaqaaqi rabteen inaad caajis la kici weydo ayaa laga yaabaa oo hurdadaas aad la daahday ama aad ka daahday habeenkaasi ay dhibaato kugu noqoto saddexdaa arrimood marka waxaa la yidhi lalama daaho waxaa la yidhi saddex lama dibdhigo ama saddex lalama daaho lama dibdhiga marka lagu leeyahay wakhtigoodii lama dhaafiyo unbay u dhigantah waa sooriyadadeed salaad faralah iyo seexadka laho inaad ka lahdaad rabtaa waad seexan rabtaa marka hala daahin saddexdaas waxaa la yidhi lama dibdhigo ujeeddadu waa sidaas mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maantana idamka eebe waxaa la yidhi meel geedo leh geel kuma qado meel geedo leh geel kuma qado marba haddii geeda dhaqanoo caadiho nool oo weli dhuuxoodu qoyan yahayba meeshu hadday leedaho dhulku geed leeyahay geel kuma qado sidaa wey meel geeda leh geel kuma qado